horta aniga gudoomiye ku-xigeenka koowaad oo bulshada koonfur galbeedna waan ahay afhaweenkana waan asaa hor horta horta waxaa noo marayaa shalay maasha allah waxaan la kulanay gudoomiyaha baarlamaanka ee federaalka mudane doctor jawaari ma garata waxaan yani waxyaalihii dee maamulkan asaga hor u dhagax dhigay ama u furay laba kun labaiyo toban ilaa hadda yani hawsheedii la socday macnaha taas maa ka wadaadalay iyo shaqaaqooyinka yaraa xoogaa baydaba ka dhaca marka waa isku afgaran in arrintaas la dhameeyo oo nimankaan hadda oo xamar ka yimid oo iska yimidna uu ku celiyo magaalada annagana de hawsha aniga waaba dhamaystiran tahay oo sidaas oo ula socday ma garat gudoomiyaha baarlamaanka dabcan wuxuu ku sugan yahay beedhabo kulamo ayaa shalay magaalada kula qaadateen waxyaabihii aad ka wada hadasheen maxaa kamid ah
waxaan ka saddex wali baan ka wada hadalnay kow in yani nidaamkii iyo sidii u socday iyo kaabagelintiisii iyo dhamaystirkiisii uu la socday oo asaga yani odaga ka ahaa urmo kale uu ka ahaa qodobka labaad inaan siinta doornay gudoomiyada baarlamaanka qodobka saddexaadna inuu dhibaatooyinka ka dhacay baydhabo oo qolo wasiiraha meesha ay imaadeen ay abaabireen oo dhibaato sameeyeen oo u sheegnay dadna uu ku dhintay taas u yiri tilaab baan ka qaaday howlna waan ka qabanayaa intaasaan ka wada hadalnay
waa gartay marka gudoomiyaha isaga muxuu idin sheegay
dee waa nagu soo booqday gudoomiyaha si annagaa u yeernay ma garata annagaa u yeernay yeerinta anagii yuu ajiiray intu ku yimid
adinku waxaa laleeyahay odayaasha dhaqanka gudoomiyaha codsiyo ayay u jeediyeen marka maxaa ka dalbateen
maya maya inuu yani hawshaan yani shalayba odageedu waa inuu saboorto garaayo dhaqaale siyaasad yani inuu hormuudka shalay u kaa uu sii berbergeliyo uu tilaabo laxaad u sii qaado ugaas warar baa sheegaya in guddoonka uu idinku cadaadinayo adinka inaad qaadataan go-aanka ah dhismaha maamul ka kooban saddex gobol
maya maya arrintaa ma jirto fikir laiska soo qaadayna ma aha saddex gobol haddii la qaadanayana waxaa qaadanayn muddo yani sanad ka hore ama laba sano shirkan intuu socday ma garata marka dee taa waaba dhamaystira yani mid dawlad dhisay oo dhamaystira si hadda saddex gobol lagu soo guri dhiseen oo villa hala gurguriyo oo laga soo bilaabay jeera adiga laftaa waa dareemi kartaa
marka rajada intee laeg baad adinku ka qabtaan in uu hirgelo mowqifkiinan ah dhismaha maamul lix gobol ka kooban ilaahay baan ka rabnaa ilaahay baana wada koobkana ilaahay baa iskale ilaahay baan tala saarnay dal islaam baan nahay dalkeeni dadkeenina annagaa wadna hawshiisa ilaahayna loo idmaday wax shakean naguma jiro insha allah waa hirgelaysaa